asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anoo faadumo maxamed axmed liidhaho marka mid horta challenges badan aan islii ku aragnay aniga hataa waxaan ka mid ahay dadka wareeganahaayo xaafadaha markaan ugu tagno maamayaalka waxay leeyihiin ilmahayna lama siinay daawadaasayto marka dadka badi way diidahayaan marka fadlan inaad diidiin ma rabna iskuulaha markaan tagno fadlan ilmaha inaad aadin daawada qaata ilmaha qaar markaan weydiin waxay leeyihiin anaga waalidiinta in ayaa noo diido daawada lama qaadanayo dhe madarasayaalka markaan tagnana fadlan ilmaha loo soo sheego daawada hala qaata dhaha diiwaangeliya teeda labaadan idiin sheegaya daawada cunuga hadduu qaatay oo madarasada lagu sii ama iskuulka lagu sii mar labaad lama siini karo laakiin first dose hadda waaye second dose saddex bilood kabacdi ayaa laidin siinaya khadiija cabdi xasan sheekh baa la yidhaahdaa aniga waxaan joogaa isli north waxaan ahay nyumba kumi isli communityna waan ku jiraa marka waxaa idin leeyahay maamooyinka ilmaha u diidayo inay tallaalka qaataan walaalayaalow u ogolaada ilmaha annaga tallaalka u ogolaada annaga keliya weeyaan waxaad maamooyinka ay diidan yihiin soo dadka kaleo dhan way ogolaadeen soomaaliyey ilmihiinna u ogolaada inay tallaalka qaataan waa idin baryaynaa ilmaha dugsiyada macallimiinta u sheega ilmaha inay tallaalka qaataan kuwa iskuulaadka dhigto tallaalka inay qaataan nadaafadda aan si fiican ooga shaqayno nadaafad darrina way xun tahay iyadaa keenaysaa cudurkanayto marka islii aaday cudurka loogu sheegay walaalayaalo waa idin baryaynaa maamooyin baa meel kasta hogaamiya u ahee waa maama inaad kacdiin oo ilmihiinna aad tallaalka u ogolaatiin idinkaa laleeyahay idinkaa diidan dadkii shaqaynaya madowgii waa u diidan tihiin u ogolaada dugsiga macallimiinta u sheega ilmaha waa inay qaataan kuwa dugsiga jooga iyo kuwa iskuulka joogaba dadkoo dhan waa inay qaataan dad weyn iyo dad yar yaraan iyo weyni ma laha wixii hal sano iyo ka koreeya waa inay tallaalka qaataan because tallaal cudurkanayto aaduu ugu jiraa islii kamkunji oo dhan buu ku jiraa dadkii kale way qaateen annaga islii keliya weeyaan dadka hadda madax adayg samaynaya waxaana ugu wacan waa maamooyinka iyo odayaasha aabbooyinka ogolaada dawooyinkan in la qaato ilmaha waxba uma dhimeeyaan annaga waan qaadanay gabdho soomaaliyeed baa la socda wiilal soomaaliyeed baa la socda madowgii dadkeenni kalaa socda marka waa idin baryaynaa waa inaad saasayto samaysiin magacaygu waa maxamed cabdikariim nuur ku magac dheer shiine kulankeenna maanta wuxuu ahaa saad la socotaan ama intiinna badan aad og tihiin waxaa soo baxday maalmahan bilihii lasoo socday lasoo dhaafay cudurka la yidhaahdo daacuunka cudurkaasoo ka dilaacay nairobi siiba xaafadeennan islii kamkuunji guud ahaan embakasi marsabet gaarisa iyo wejiya cudurkaas ayaa dowladda waxay bixisay tallaal oo wasaaradda caafimaadka ah tallaal ololihii tallaalkaasa socdo oo la siinayo qof walbe cunuga hal sana ilaa iyo qofka da'da ah dhammaan waxaa muhiim ah inay qaataan tallaalkaas ka hortagga ah ee daacuunka intiina badan soomaalida waad fahamsantihiin waadna ka dharagsantihiin daacuunka inuu cudur khatar yahay waxaa laga qaadana waa nadaafad darrada goobaha musqulaha in la iska nadiifiyo hoteellada inta badan laga cunaa magaalooyinka markii la joogo maqaaxidaan u badannahay maqaaxidaha laftooda waa inaad iska fiirisaan nadaafadooda gacmaha waa inaad si fiican iskaga dhaqdaan guryahana carruurta ma aragtay markii waxaa laga yaabaa qof xanuunsan oo qabo laakiin aan calaamadihii lahayn qofkaasoo kale wuu sii faafin karaa marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan maanta kulankeenna wuxuu ahaa tallaalkii bilaawday taarikh saddex bishan saddexdeedii oo maantana ay siddeed tahay dadka intooda badan soomaalideenna way ka hor yimaadeen oo ma fahamsana mana mana fahamin wuxuu yahay marka annaga mas-uuliyiin ahaan maanta mas-uuliyadda xaafadda oo dhanaa iskugu nimid dowladda dhanaa joogtay waxaan marka ka codsanaynaa culummada imaamyada macallimiinta dugsiga waalidiinta inay carruurtooda iyo ayaga laftoodaba ay daawooyinkaas qaataan ay u fududeeyaan shaqaalaha caafimaad ee guri guri tagayo dugsiyada imaanayo ilaa iyo waxay soconaysaa taarikh labiyo toban